cala alberi beriga haddii la keeni lahaa cushurkii waxay gacanta ayar bixisay in haddii beriga la keeni lahaa kaana alberu berigu wuxuu noqon lahaa andaa min albaxri badda mid ka deeqsiisan buu noqon lahaa buu ku leeyahay baddaba uu ka yaab badnaan lahaa cushurun haddii meeshana soo dhigi lahaa haddaba lahu himamun baynu uga jeednaa lahu waa khabarkii maxaa musnadkaa loo taqdiimiyey marka koobaadba waxa la isku tusinayaa maxay inuu khabar yahay baad fahmaysaa markii la taqdiimiyo waayo haddii lahuda iminka himim xagga dambe laga marin lahaa nacti bay isku bedeli lahayd waa fi daahir haddii himamun lahu la odhan lahaa himamsowna kira maaha qaacidaduna maxay ahayd aljumalaat wa shibhuhaa bacda anakiraati sifaatun wa amaa bacda almacaarif fahiya axwaalun qaacidadii nooca ahayd baa la iska ilaalinaya lahu raaxatuna waa lamidee lahu raaxatuna waa namicshaara juudiha cala alberi kaana alberu andaa min albaxri falow qiila haddii la odhan lahaa himamun lahu haddii la odhan lahaa latuwuhima waxaa la moodi lahaa ibtidaa'an marka hore kownu lahu lahudu inay tahay sifatan limaa qablah waxa ka horreeya inay sifa u tahay wa minhaa waxaa ka mida taqdiimka atashwiiqu jacaylgelin lilmutaakhiri ka dambeeye laisku jacaylgelinayo idaa kaana fi lmutaqadimi ka horreeye markuu ku jiro maa yushawiqu wax jacaylgelinaya lidikrihi xuskiisa ka dambe xusidiisa ka taqdiimi lmusnadi waa musnad kolo taqdiimiyaba musnadee wataa arrin cajiiba في قوله تعالى وإلهي قول كيسا كجرة إلهي محيدي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هل كان مركض مريسا كورن هل كان مركض مريسا إن في خلق السماوات سماوات كا وحا كجرة بقى لقول سماوات كا وحا كجرة ها سماوات كا انت عليك وحا كجرة بإلهي لي والأرض دول كان وحا كجرة واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار هبين كان جمالين تستبيع عيا وحا كجرة أرمان أنت عليساني وحا كجرة إنا دوقاته markaad intaa marayso samaawaadka waxa ku jira marka lagu yidhaah bal iminka culumtan yaryar aynu ognahay ee aadamuhu ay ikhtiraacdeen ama aadamuhu ay meesha keenayaan baad la socotaa haddii lagu yidhaha naftaadaa lagaaga warramaya ama cilmu nafsi si fiican baad u dhawaysanaysaa naftaada waxa ku jira haddii lagu yidhaha hee baad odhanaysaa ma ninka dhakhtarka hadduu inta ku baadhow naftaada kaaga warranaysa yidhaah maadan si fiican u dhegaysanaynin waad jeclaysanaysaa inaad ogaato intaa waraaqaha dawada lagu kaa waraaqaha baadhida uu kaa hayo waxaad odhanaysaa muxuu talow muxuu odhan doonaa muxuu ku sheegi doonaa naftaada waad sii jeclaysanaysaa haddaba ilaahay wuxuu ku yidhi naftaadan waa laga baxay naftaadan miskiinta ee aadka u yar waa laga baxay cirka intaa la-eg waxa ku jira aan idiin sheegu ilahay ku yidhi iyo dhulka intan la-eg iyo habeenkan iyo maalinkan istaba yaacaya maadan jeclaysanaynin waxa dambe musnadun ilahiga dambe markii lagu yidhaha cirka waxa ku jira waabad jeclaysanaysa waxa ku jira inaad ogaatee ilahay wuxuu yidhi la'aayaatin aayaad baa ku jira liulil albaab adilo waaweyn oo ilaahay lagu rumaynayaa cirka iyo dhulkaba ku jira kolkaa ninka doonaya inuu ilaahay rumeeyaa dee cirka iyo dhulkun ha egeego eeg adilada laba nooc ilahay ummadda ula hadlaayo ma ogtahay adilo qur'aani iyo adilo kooniya kala jirta kuwa kooniga ah gaalada inta badan lagula hadlaa muslimiintana waa lagula hadlaaye haddii qur'aanka aad gaalada kula hadasho nin gaala haddaad u tagto ood ku tidhahda ilaahay waa waaxide waxdaaniyadiisa caabud ood uu ku yidhaha maxaa daliilo ood qur'aan u keento dee maba rumaysni buu ka odhanaya sheekhow kanad sheegayso af carabigan ma rumaysni buu ka odhan karaa waayo qur'aannimaba uma rumaysno isagu ya haddaad qur'aankii kula hadasho kuma rimaynayu sheekku odhanaya lakin waa inaad maxay kula hadasho aayaadkii kawniga ahaa aayaadkii kawniga ahaa cirkan iyo dhulkan cirka maad aragtaa maad odhanaysaa ma maya buu ka odhan cirka maad aragtaa kolkaad tidhahdid maya ka odhan maayo dee tiirkee hayuunaga bilow balitusata tiirka inaga xajinaya ka intan leeg ya waad aragtaa ina fii khalqi samaawaat samaawaadka abuurkooga waxaa ku jira iyo walardi ardooyinkaba iyo wakhtilaafi lleyl habeenkii iyo wanahaari maalinka iskhilaafkooga la aayaatin aayaad baa ku jira calaamooyin ilahay lagu rumaynayo liulil albaab bayna ugu jiraan ina fii khalqi samaawaati waalardi samaawaadka waa la jamciyey ardadana mufrid baa laga dhigay saw maaha fii khalqi samaa ma fii khalqi samaai waalardi ba la yidhi samaawaat waalardi maxaa ardadaba loo jamcin waaye iyaduba waa toddobe toddoba iyaduba ahayde maxaa loo jamcin waaye waxay culimada barhkood yidhahdeen allahu aclam bixaqiiqatiha mufasiriintu waxay yidhahdeen samaawaadku way kala duduwan yihiin laakiin ardadu waa isku wada midab bay yidhahdeen waa isku wada kalan ardooyinkan kala duduwani waa isku kalan kolkaa xikmadda ku jirta waxa weeyaan in kolkaa midun laga wada dhigo mufradkaasa isaga iyada la iskaga hadlaa samaawaadku laakiin waa intaasoo nooc bay kala yihiin oo dee midba noocay tahay wa ka qowli shaacir waa kabayaaga qowlkiisa oo kale khayru sanaa'ici fi lanaami saniicatun tambuu bixaamilihaa can lidlaali khayru sanaa'ic wax la qabto waxa ugu khayr badan fi lanaami makhluuqa dhexdiisa markaad tidhaa wax la qabto waxa ugu khayr badan armaadan jeclaysanayn waxaa inaad ogaato ya khayru sanaa'ic weeyaan baan doonayaa khayru sanaa'ic wax la qabto waxa ugu qaalisan fi lanaam miyaadan jeclaysanayn inaad ogaato waxaa waxaa la qabanayo ee khayrka badan saniicadaa cajiibka ah dee waa saniicatun buu ku yidhi sanico tan buu ka badbaadinaysa ama ka korinaysa bixaamilahaa ka samaynaya xambaarsan canilidlaali dulliga waxaad qabatid waxa ugu fiican waa waxa dulliga kaa badbaadinaya buu ku yidhi iska ilaali haddaba dulliga wax kastoo dulliga kaga badbaadaysa wuxuu ruux qabto waxa ugu qaalisan weeyaane khayru sanaa'ici wax la qabto waxa ugu qaalisan weeyaan fil anaami makhluuqa dhexdiisa saniicatun saniico saniicadaasa musnadun ileyhiga ka kalena waa khabarka soo taqadumay saniicadaasoo tanbuu badbaadinaysa amaa korinaysa bixaamilihaa ka xaamilka ee xambaarsan can ilidlaal tanbuu waa nebigu halkuu ka yimid oo dee kor yeelaysa weeyaan koryeel waa bimacnaa rifca weeyaan saray uga qaadaysa nebiga soo maahayn kii marfuuca ah marfuucu rutba haddii mid naba yanbu oo tan laga keeno haddii min annaba laga keenana kii loo warramayey saw maahayn dareemaysaa baan u malaynaya wa minha tafaa'ul waxa kaloo ka mid a tafaa'ul khabarka waxa xagga loo hore loo mariya tafaa'ul kamaa taquulu lilmariid ninka xanuunsanaya markaad buuqatid waxaad ku odhanaysaa fii caafiyatin anta fii caafiyatin maxaad uga jeedaa khabarka maxaad u taqdiimisay waa tafaa'ul waxaan kuu rajaynaya inaad bogsato weeyaan fii caafiyatin baad ku sugan tahay anta adigu waka qowlihi shaacirka qowlkiisa weeyaan
سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت بلقائك الأعوام sacidat waxaa liibaantay biqurati wejika wejigaaga nuurkiisa waxa ku liibaanay alayaamu maalmihii maalmihiina way nuureenoo wejigaagaa nuurkiisa ayay ku nuureen buu ku leeyahay watazayanad waxa qurux badnaatay biliqaa'ika la kulankaaga waxa ku qurux badnaatay alacwaam sanadihii sanadihiina qurux bay yeesheen markay kula kulmeen buu leeyahay haddaba sacidad muxuu ficilka u taqdiimiyey ama tazayanad muxuu u taqdiimiyey labadaba wuxuu u taqdiimiyey waa tafaa'ulde tafaa'ul buu uga jeedaa wa minhaa ifaadatu qasri lmusnadi ilayhi musnadun ileyhiga qasrigiisoo la faa'iideynayo ayaa ka mid a cala almusnadna lagu qasrinayo maqsuurkaiyo maqsuur caleyhiga de iska kala fahmay naxu lakum diinukum waliya diin lakumta maxaa loo hormariyey lakum waxa idinka idiin ahaday diinikum diintiina uun diinta ayaa maqsuuro diintiinu idinkunbay idinku kooban tahay weeyaan kolkaa diintaasaa maqsuura cid kaloo diintaa idinla caabudaa ma jirto weeyaan weliya diin anna diintaydaa igu koobanoo anna cid kaloo diintaydaa ila caabudaa ma jirto hadda macnuhu maaha idinku diintiinuun baad caabudiin maaha anna diintaydiun baan caabudayaa maaha haddii saa la odhan lahaa qasrigu cagsi buu noqon lahaa oo khabarka ayaa ayuu qasrigu geli lahaa diintiinu idinkunbay idinku gaaban tahay anna diintaydu anuunba igu igu gaaban tahay waasaa macnahani laakiin maaha anuu diintaydun baan ku gaabanahay idinkuna diintiinaad ku gaabantihiin maaha macnuhu waayo baabkii qasriga horay kitaabkeenii kalaad garanaysiin ay diinikum diintiina maqsuurun waa la gaabiye calaykum idinku diintaad ku gaabantihiin maaha diintaa idinka idinku gaaban weeyaan wa diinii diintaydana maqsuurun waa la gaabiye calaya diintayduna anubay ku gaaban tahay buu ku yidhi wa minhaa almasaaa masaa'ada waa kolkii dee werwerka lasoo dedejinayo masaaa xumaan xumaan weeyaan waa tashaa'um weeyaan baasaysi baasaysigana waa loo keenaa baasaysi xagga horaa loo mariyaa
ومنا كد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما في عدوا له ما من صداقته بدون ma mutanabbiba wuxuu ku leeyahay wa min nakadi dunya adduunyada dhibkeega waxa ka mid a cala alxurri ninka xorta ah ay dhibayso an yaraa inuu arko caduwan lahu cadowgiisii caduwan cadow waa inuu arko oo lahu uu u ahaaday maa caduwan lahu cadowgiisii waa inuu arko oo maa min sadaaqati saaxiibtinimadiisa xaggeega uuna ka ahayn buddun maaranba adduunyada imtixaankeega waxa ka mid a buu leeyahay ka warran cadowgaagii ood ka maarmi weydo inaad la saaxiibto adkaa adka aad kala maarmi weydo cadowgaagii ood ku qasban tahay inaad la saaxiibto ka warran ood marley u baahan tahay lana hubo inaad u baahan tahay waa cadowgaagii iminka waa noocan dawladaha dee udhexeeya dawladu waa soo ma yidhaahdeen siyaasadooda waxay ku binaysan tahay maxay ya siyaasaddu saaxiib male bay yidhahdeen saw maaha siyaasaddu saaxiib male kolba ki kay dantu kuugu jirto unbaa lala tallaabsadaa bay yidhahdeen kolka waxaa laga yaabaa laba dawladood oo caalamka ugu kala fog ayaa arkaya haddana inay dawladdani cadowgeega inay la saaxiibtaa inay danteed tahay waa danteed iminka haddii suuriya oo kale la odhan lahaa dee waynu ognahay maraykanka haddii inuun ay calaaqa la helayso ama uu ka yeelayo waynu garan karnaa haddaba ninkani waa mutanabbi weeyaan nin aad u xikmad badan buu runtii ahaa wa min nakadi dunya adduunyada dhibaatooyinkeega waxaa ka mid a cala alxurri ninka xorta ah ay dhibayso an yaraa inuu arko caduwan cadow oo lahu isagoo u ahaaday cadowgiisii oo haddana maa min sadaaqatii saaxiibtinimadiisa buddun wuxuu kaga maarmaa ayna jirin cadowgaagii oo saaxiibtinimadiisa wax alla waxaad kaga maaranta adan helayn ka war waa yaab kolka haddaba min nakadi dunya cala alxurri khabarku waa min nakadi dunya an yaraana waxa weeyaan maxay waa mubtadihi ama musnadun ileyhigii min nakadi dunya waxaa loo taqdiimiyey waa masaaa wa minhaa waxaa ka mid ah atacajub yaab aw itacdiim weynayn aw ilmadxi ammaan aw idami cay aw itaraxumi unixid aw iducaa'i u ducayn saw tacajubkama bilaabin lilaahi ilaahay unbuu u ahaaday daruka labanku barbaarkaagu labanku barbaarkaagu ilahay unbuuba u ahaaday buu ku yidhi lilaahi daruk waxay lilaahi daru ka yidhahdeen ninka aad ka u adadagee dagaalyahanka maad aragtay arrinka anqarkiisii cajiibsanaaya bay yidhahdeen anqarkaagii ilaahay xaggiisunbuu kaaga yimid kolka anqarkay dee wax badan baa anqarka loo nisbeeyaye soo maogid lilaahi daruka farisa maxaa lilaahi loo taqdiimiyey khabarkaa waxa loo taqdiimiyey waa tacajub yaab weeyaan ninkanaa lala yaaban yahay adadaygiisa iyo noociisa wa cadiimun anta yaa allah cadiimun mid weyn baa tahay anta adigu yaa allahu ilaahayow cadiim maxaa loo taqdiimiyey waa la tacdiim wa nicma azaciimu nicma wanaagsanayay azaciimu hogaamiyuhu sacdun baan ammaanayaay nicma ayaa musnad ah maxaa loo taqdiimiyey waa lilmadaxi wa bi'sa xumaayay alrajulu ninku xumaa khaliilun baan caayayaaye biise maxaa loo taqdiimiyey waa musnadkii waa dami wa faqiirun ku baahan weeyaan abuuka aabbaha faqiirun waa musnade maxaa loo taqdiimiyey taraxum weeyaan inaad u naxdaa lagaa rabaa adigiioo maal badan aabbahaana baahan yahay ka waran wa faqiirun abuuk aabbaha waa baahan yahay bal u nax waa taraxum weeyaan wa mubaarakun wusuuluka bisalaama wa mubaarakun waxaa la barakeeyey wusuuluka soo gaadhidaada bisalaamati nabadgelyadaad nagu soo gaadhay nabadgelyadaad noogu timid alla ilahay waa mubaarak waa mid la barakeeyey mubaarakun maxaa loo taqdiimiyey waa khabarkiiye waa liducaa waa la bari waxaa lagu ducaynaya inaad wusuulkaa daa'imtid wa yu'aharu lmusnad musnadka xagga dambe ayaa la dhigaa oo waa la taakhiiriyaa liannahu lianna taakhiiruhu taakhiirkiisa huwa alaslu asla wa taqdiimu lmusnadu ilayhi musnadu ilayhi goo la taqdiimiyaana ahamu aham weeyaan naxu alwatanu casiizun watanku isagaa casiiza wayanqasimu lmusnadu musnadku wuxuu u qaybsamaa min xaysu alifraadu wa cadamuhu xagga mufradka iyo cadamka kolkaynu ka eegno mufradka ahaanta uu mufrad yahay iyo cadamka cadamulmufradka oo cadamulmufradku waa maxay de waa isagoo jumlo noqdo weeyaan jumladu ama ficliye ha ahaatee ama ismiye ha ahaatee cadamulmufradku waa isagoo jumlo noqdo musnadkiisa jumlo ma noqon karo ama dee daraf iyo shibhuljumlo noqdo jumliyo shibhuljumla wayanqasimu waa qaybsamaya almusnadu musnadku waa qaybsamaya min xaysu xagga alifraadu ifraadka iyo wacadamuhu cadamkiisa markaynu ka eegno ilaa qismayni laba u qaybsamaya mufradin mufrad iyo wajumlatin buu u qaybsamaya shibhu jumlahana mu raaciyo falmusnadu musnadka almufradu ee mufradkihi qismaani waa laba qaybood ficlun mid waa ficil naxu qadima sacdun musnadku mee sow qadimo maaha muna mufradna ahayn miyuna ficilla ahayn wasmun iyo mid ismiya naxu sacdun qaadimun mee musnadkii waa qaadimun sow maaha miyuuna mufrad ahayn haddana ismiya mufradka ismigii mufradka dee musnadka mufradkiihi labadaasu noqonaya walmusnadu musnadka aljumlatu ee jumladiihi halaaثatu aqsaamin saddex bay u qaybsamaysaa jumladu kolkaa saddex qaybood bay iyadu ka kooban tahay an yakuuna sababiyan kow horta waa inuu sababi yahay sababigu waxa weeyaan inuu musnadku jumlo caadiya noqdo weeyaan jumla jumlo caadiya inuu noqdo oo laakiin aan takhsiis looga jeedin sababigu weeyaan tusaale ahaan anigu adaan aqaanaa adigun baan ku aqaanaa laakiin aabbahaa ma aqaano aabbahaabaa haddaba tegey ayaa tegey baan idhi aabbahaabaa tegey laakiin anu yaan aqaanaa adaan aqaan aabbahaa uu tegey halkaan kaa odhan lahaa dee magacii aabbaha halkan ka sheegi lahaa ee hebel baa tegey aan ka odhan lahaa aabbaha maba aqaan laakiin adaan ku aqaan waxaan ku odhanayaa waliya maxamuudow aabbaha ayaa tegey kolkaa eeg jumla ismiya mayna meesha olin maxamuudun abuuhu daahibun ama maxamuudun dahaba abuuhu waa sababi ba la yidhahdaa sababi sababiga waxa loogu bixiyey ma arkaysaa wax musnadkan meesha yaalla musnadulileyhigu male musnadka meesha yaalla musnadulileyhigu male baan nidhi markaan idhaha maxamuudun dahaba abuuhu musnadka meesha yaalla sow dihaab maaha dihaabkaasi dee ma maxamuud baa le ma maxamuud baa tegey baa macnuhu maxamuud baa tegey maaha aabihii baa tegey wey maxamuud waxba ma samaynin markaan maxamuudun dahaba abuuhu yidhaha maxamuud wax alla wuxuu sameeyey ma jiro sheekhow an yakuuna sababiyan naxu khaliilun khaliil abuuhu aabbihi muntasirun wuu gargaarsanaya khaliil aabbihi baa lailahay gargaarsaday aw abuuhu abi aabbihi intasara waa gargaarsaday khaliilun abuuhu intasara taana waa la odhan karaa oo waxay ku kala duwan yihiin ka hore jumla ismiya oo welibana suqra ah ayuu ahaa musnadkuya ma arkaysaa saw suqra maahayn musnadku iminka khaliilun tusaalaha koobaad khaliilun abuuhu muntasirun waa jumla suqra ah laakiin kan dambe ow abuuhu aw abuuhu intasara musnadku waa maxay waa kubra weeyaan kubra kubra weeyaanoo dee abuuhu dhinacna suqru ka yahay dhinacna kubra waa daat lwajayn aw intasara abuuhu iminkana waa jumla ficliyaba ficliya faacilba weeyaan khaliilun intasara abuuhu waa intaasoo dhan waa iska sababi wa an yuqsada in looga qasto weeyaan takhsiisu lxukmi xukumka takhsiisintiisa bilmusnadi ilayhi musnadun ilayhiga lagu takhsiisinayo naxu ana sacaytu fii xaajatika ana sacaytu fii xaajatika cidda lagula hadla ma taqaanaa waa qasriyo dee qasrulqalbi iyo qasrulifraad iyo qasrutacyiinba intaba waa suurtagal ana sacaytu fii xaajatika anigun baa dantaadii soo qabtay ninka moodaya in dantiisa cid kale ay u qabatay ayaad odhanaysaa maxay ana sacaytu anuunbaa u saciyey kolkaas haddaba aynu taksiis meesha ka dhigno anuunbaa u saciyey kolkaan idhaahdo maxay ka dhigan tahay macnaha cid kale ma qabanin oo nafyi baa meesha yaalla dadkii keyrka oo dhan baad ka anfiyeysaa ninkaad saa ku leedahay hadduu yahay nin dan hadduu yahay nin shikisan cid alle cid danta u qabatay waxaa la yidhaha qasru tacyiin baa la yidhahdaa hadduu yahay nin moodaya inuu nin kale usoo qabtayna waxaa la yidhahdaa qasru lqalbi hadduu yahay nin moodaya adi iyo nin kale inaad u wada qabateenna waxaa la yidhahdaa qasru tacyiin saddexdii qaybood baad haysataa wa an yuqsada waa in la qasto takhsiisu lxukmi xukumka takhsiisintiisa bilmusnadi ilayhi musnadun ilayhiga lagu takhsiisiyo naxwu ana sacaytu fii xaajatika aniga unbaa xaajadaadii iyo dantaadii usoo saciyey buu ku leeyahay ay asaacii fiiha dantaada ninka u saciyiye soo qabtay ana aniga weeyaan laa hayr hayrta ma aha wa an yuqsada in looga jeedo weeyaan taakiid lxukmi xukumka taakiidintiisa taakiidulxukumna waa in looga jeedo waa maxay taakiidulxukum naxu sacdun xadara sacdun xadara kolkaynu nidhaha miunu taakiidulxukum ku jirin meesha sacdun baa xaadiray kolkaynu nidhaha sacdun xadara waa taakiido takraarulisnaadku muna taqwiye taakiidkani waa taqwiyadii un waa taqwiyo sacdun xadara oo xuduurkiisana aad loo taakiidinaya waayo laba isnaad baa meesha yaalla sacdun xadara waa lima fiiha waxa ku jira oo min takraari lisnaadi isnaadka la celceliyey amaratayni laba jeer wayutaa bilmusnadi waa lala yimaadaa darfan isagoo darafa lilikhtisaari ikhtisaar koobni baa loola yimaadaa naxwu khaliilun cindak khaliil baa agtaada ah wa jaaran wamajruuranna waa lala yimaadaa naxwu maxamuudun fi lmadrasa maxamuud iskuulkii buu joogaa ama madrasadii buu joogaa tamriin bayin balniyahu waxaad caddaysaa asbaaba taqdiimi wa taakhiir asbaabta taqdiimka keensatay ama taakhiirka fiima yaatii waxa soo socda
ما كل ما فوق البسيطة كافيا فإذا قنعت فبعض شيء كافي waad haysataa baan u malaynaya waxaa jira wuxuu ku leeyahay maa kullu maa shay kulligii maaha oo fowqa albasiita basiitada dhulka loo yaqaanaa wax kastoo dhulka dushiisa saarani ma aha buu ku leeyahay kaafiyan mid kaafiya oo ku filan buu leeyahay kaafi maaha maa kullu maa fowqa albasiitati kaafiyan wax kaste oo dhulka korkiisa yihi kuguma fillo maa kullu maa fowqa albasiitati kaafiyan fa idaa qanacta haddaad qanacdo haddaba buu ku leeyahay haddaad qanacdo fa bacdu shayin shay badhkii ayaa kaafi kugu filaanaya waad og tahayoo waxa dhulka korkiisa yaalloo dhani kuguma fillo laakiin waa goorma kolkaad daamica tahay dee haddaad nin damac badan tahay damac badan hadduu ku hayo wax kugu filaanaya maa la helaya wax alla wax kugu filaanaya ma jiro laakiin haddaad nin qanuuca tahay ka warran oo ilahay intuu siiyaba ku qancaya bacdu shayi kaafin wax yar baa kugu filaanaya buu ku yidhi innagu waxaynu uga jeednaa maa kullu maa fowqa albasiitati kaafiyan sow maaha war halkaa waxaa yaallaa waa nafyigii oo kulligaa dusha ka galaye ma cumuumu salbiba mise waa salbulcumuum maxaad leedihiin maasha allah maxaad tihi shee cabdiraxmaanow cumuumu salbi sheekh waan ka diiday waa salb alcumuum salb alcumuum weeyaanoo salb alcumuum qaacidadaynu ka soo barannay waxa weeyaan eeg cumuumkii baa la anfiyayaa waa lam yaqum kullu insaanin oo kale lam yaqum kullu insaanin ta lam yaqum kullu insaanin kolka qaacidada markii waa aniga idin lahaa hadday doonto kulligu ficilka xagga horeha ka maree waxaa loo baahan yahi inuu nafyigu xagga hore kasii maro nafyigun baa loo baahan yahay mar alla markuu nafyigu xagga hore ka maro waxa weeye salb alcumuum haddii laakiin iminku kullidu ay nafyiga xagga hore ka mari lahayd sida kullu insaanin lam yaqum oo kale oo lamta la dambaysiin lahaa taa aad sheegaysay noqon lahayd cumuumu salbi bay noqon lahayd maa kullu maa shay kulligii ma aha fowqa albasiidati dhulka dushiisa saarani kaafiyan mid kugu filaanaya haddaad tahay nin damac badan fa idaa qanacta markaad qanacdid fa bacdu shayin shay bedhkii ayaa kaafin kugu filaanaya wamaa ana waxdii
وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن شعري فيه من نفسه شعر wuxuu ku leeyahay wamaa ana anigu waxdii keliday qultu kumaanan qowlin da shicra shicirkan kullahu siduu u dhan yahay walaakina shicri shicirkayga oo fiihi ku dhex jira min nafsihi naftiisa shicrun shicirun buu yahay waa shicirun dee shicirkayga oo shicirkan ku jira waa shicir ka tirsan buu doonaya shicirkan inuu yidhaahdo haddaba halkaana waxaynu haynaa maadii oo maxay dusha ka gashay iminkana wamaa ana waxdii qultu ma ana qultu baynu haynaa maxaan u malaynaynaa iminka maadaasi maxay faa'iideynaysaa ma ynaan ikhtisaas faa'iideynaynin kuwa ikhtisaaska aynu ku soo marnay miyuu noqonaynin waa ikhtisaas ma ana ma ana waxdi inkastoo kelmaddaa waxdi ah uu dee si toosba usoo cadeeyey tusaalahan oo kale ما أنا أنيقو قلت ما أنا أرن هذا ش... ذا الشعر الشعر كان كله دمانتي إمك كله ذا سوي لما نصير رعضو إنه كل بعده يجري بذكر نيسا اختصاص باهم بعد كل كا وحدونا يا كل ذي ما أرن لكن ولا ليجري كذا
إذا شئت يوما أن تسود عشيرتان فبالحلم سدل بالتسرع والشتم
inuu ku tilmaamu doonaya haddaad doonaysa inaad reerkiina oday u noqoto nin cay badan ha noqonin buu ku leeyahay cayda badan iyo cadhada badan iyo degdega iyo waxaasi reeruun maaha waa xikmad weeyaan haddaad doonayso inaad noqoto nin maamul fiican loo dhiibo xataa cayda waa la iska ilaaliyaa degdega ta'ani baa mar kaste lagu shaqeeya ta'ani waa wax kaste waa la sugsadaa waa la hubsadaa wuxuu yidhi idaa shiita markaad doonaysid yowman maalin uun anta suda inaad boqor u noqoto cashiiratan qabiil haddaad doonaysid inaad qabiil boqor u noqoto amaa dawlad amaa dee maamulka inta ugu yarba fa bilxilmi dulqaadka si boqor ku noqo dulqaadun baad boqor ku noqonaysaa laa bitasaruci degdeg iyo washatmi cay labadaasa ku noqon maysid buu ku leeyahay boqor waxaynu uga jeednaa fa bilxilmi sid ka warran fa bilxilmi sud ka warran taqdiimkaasi iminka muxuu faa'iideynayaa taqdiimka halkaa yaaloo kale muxuu faa'iideynayaa اختصاص ماها اختصاص بفايدينية أي أنك تسود بالحلم لا بغيره واختصاص حلم كلي يوم بسيد كنا قنكرتا لكن اختصاص كان مكي مسند إليه بكتير الشيخو وحل تقديمي مسند إليه بقى مسوابة شارية مشروع ده الشيخ أول جن وانكسو هاي سنة إما كوينو هذا كدي وينو كامسينا ما لها ينو هاي سنة وينو كامسينا إن شاء الله
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر
ثلاثة صدح بكليهي تشرق وي افتيميسا الدنيا الدنيا دو ببهجتها قروح دو صدح بي لا افتين تي قروح دو الدنيا دو شمس الضحى وعذاد برد كتاغا وأبو إسحاق إيا ننكي أبو إسحاق لورنجري إيا والقمر قمركي أبو إسحاق أمان توجه دايو أبو إسحاق سو برتنك مجلينين شمس الضحى إيا قمركي سو برتنك ومجلينين bartanka ayuu geliyey muxuu uga jeedaa khayrul umuuri awsatuha isagaa welibana sii cajiiba labadan kaleba isagaa kasii badiyey bay ka dhigan tahay cadeedda muxuu duxada ugu qayday cadeeddu markaa bartinka ay tahay duxada maad aragtay waa markay ugu cajiibsan tahay iftiinkeegu ugu waalan yahy waa markay dhalinyarta tahay weeyaan kolkaas halaaatun tushriqu dunya bibahjatiha halaahatuntaasi waa khabarkiio la taqdiimiyey weeyaan taqdiimkaa khabarka maxaa keensaday haddaba musnadkaa la taqdiimiyey atashwiiq weeyaan iskasii garanaysiina ka warrama markaa tidhaa alaaatun saddex weeyaan oo tushriqu dunya adduunyadu ay iftiimayso bibahjatiha alla saddexdaasa la jeclaanaya in la ogaaday waa maxay saddexdaasi maasha allah waa shamsu duxaa waa abu isxaaqa waalqamaru saddexdaa weeyaan
أفي الحق أن يعدى ثلاثون شاعرا ويحرم ما دون صدى شاعر مثلي وأنك متربي هاي إنك ورميني مال انتي دويد intuu sayfu dawla iskugu yeedhay gabayaagii dee imikun gabay gabaranaya afbaradka ku jiray ayuu yihi gabay tiriyo wax dee aan la aqoon intay u tiriyeen ayuu bahashii u tuulay kolkaasuu mutanabi oo dee libaaxa oo halkan fadhiya ayuu ka aamusuu shilin u taagi waayey kolkaasuu dee mutanabi gabay dheer buu soo tiriye ma arkaysaa gabaygiisii inagu qayb kalaynu ka soo marnay qaybtii kale ahayd yaa acjal annaasi ilaa fii mucaamalatii gabaygii noocaa ahaa alaau wuxuu yidhi afilxaqi xaqa miyaad ku aragteen an yucdaa in la siiyo halaaثuuna shaaciran soddon gabayaa in wax loo dhiibo oo wayuxramo la qadiyo maa duuna ridaa xataa wuxuuna ku raalli noqonayna laga qadiyo shaacirun mitli gabaya anoo kalea maad aragteen in soddon miskiinna wax loo dhiibo buu kuleeyahy anoo kalena loo diido taasi ma xaq iyo cadaaladba haddaba afilxaqi baa la taqdiimiyey iminka jaariyo majruurka ah filxaqigaa la taqdiimiyey taqdiimkaasi waa maxay waa maxadu lgharaaba walinkaar ninkani muxuu inkirsan yahay inuu ninkani wax bixiyo ma diidayo ninkan waxbixinayaa waxbixintiisa ma diidayo lakin muxuu diidayaa wuxuu diidayaa waxbixintaa in haddana xaq iyo cadaalad loo arko ya waxbixi oo de anna iqadi iyagana wax sii taa ma diidani buu leeyahay laakin in cadaalad loo arko taasaan diidanahay taasaa khalada buu leeyahay afilxaqi xaqa miyaay kamid tahay oad ku aragteen an yucdaa in la siiyo halaaثuuna shaaciran soddon shaacir oo wayuxrama la hoojiyo maa kii laga hoojiyo duuna ridaa raalli ahaanshaana ka hooseeyey shaacirun misli gabaya anoo kala halkana sheekha waa baabkaynu ku haysane ma garanaysaa musnad la taqdiiminayun baynu iska ogeyne majaar iyo majruur la taqdiiminayaynu iska ogeyn waad aragtaa
فكيف وكل ليس يعدو حمامه وما لامرئ عما قضى الله مزحل
فكيف واسدي أرنكو وكل شخص كستابة ليس يعدو كما بضين أيو حمامه قيريديسي أرنكو واسدي بولي نين قيريدا كورد كرابة مجري armanin baa geerida ka ordaya wamaa limri'in ruuxu ma aha camaa qada allah ilaahay wuxuu xukumay masxalun meeluu kaga fakadaa miyaad heli kartaa qadarka ilahay meelaad kaga baxsato iyo geerida meehan kaga dhuumanna maynu heli karnaa ya geerida meel alla meel lagaga dhuuman karaa ma jirto wax kaste samee haddaba haddaba halkaana waxaad haysataa aadaatulcumuumkii oo layse xagga dambe ka mari maaha nafyigiibu ka hormaray sow maaha wa kullun laysa yacduu ximaamahu sow maaha maxaan u maraynaynaa halkaa ma salbu alcumuum ba mise waa cumuumu salbi waa cumuumu salbi weeyaan waa kullu insaanin lam yaqum oo kale dadka ruux kama taagna weeyaan kolkaa kullun dadku siday u dhan yihiin laysa yacduu ximaamahu geeridiisa kama ordi karo ruux geerida ka ordi karaa ma jiro weeyaan hadda ruux waaxida oo geerida ka ordi
فكيف وكل ليس يعدو حمامه وما لامرئ عما قضى الله مزحلون
قال تعالى إلهي وحليه بل الله إلهي فاعبد عابد أو وكن أهو من الشاكرين كوى شكرية ولمنا إلهي أن عابدو كوى شكرية نقبى لقليه هل كان محايا لتقديم سوماها مفعول كيما فعل كلا تقديمي محوكة تصينية سو تخصيص ماها إلهي كلية عابد غير كينها عابد وي وتخصيص laakiin waa baabkii aynu sheekha ku haysanay khayr allaha siiya waayo inagu musnad la taqdiiminayo baynu iska ogeyne mafcuul la taqdiiminayo iskumaynaan ogeyn khayr allaha siiya sheekha aad runtii keeni yaraa ka horreeyey ayaa ka tansiiq fiicnaa waayo waa cashir gaara weeyaan waxaan aynu sheekha ku haysano o dhan baab dambu inoogu iman doonaa tusaalaha kaga dhacaya tusaalayowga
بك اقتدت الأيام في حسناتها وشيماتها لولاك هم وتكريم
bika adigunbayba iqtadad ku dayatay alayaamu maalmuhu fii xasanaatiha xasanaadkeega xasanaadkan maalmuhu ay maalmahan bixinayaan maad aragtiiyo quruxdan ay leeyihiin adunbayba kaaga daydeen buu leeyahay washiimatuhaa maalmaha calaamadoodu waxay ahaan jirtay iyo caadadoodu lowlaaka haddaadan adigu jirin hamun werwer iyo wa takriibun kurbo maalmaha har werwer iyo kurbaa lagu yaqaanaye mal alla markii adiga lagu helay unbay quruxdaa la soo baxeen kolka adunbay kaaga daydeen buu leeyahay bikadaasaynu ujeednaa taqdiimka lagu sameeyey sow maaha inkastoo baabkii aan ku haysanay ay tahay bikadaasina waa maxay waa taksiiskii iminka aynu sheegaynay un tadbiiqa maanta laga bilaabo waxaynu isku ogeynay inaynu iskaga inaynu iskaga tagno kaga hadlayaa idlaaqii iyo taqyiidkii buu kaga hadlayaa albaab alkhaamis fi lidlaaq wataqyiid ida iqtusira marka lagu gaabsado buu leeyahay fi ljumlati jumlada marka lagu gaabsado calaa dikri lmusnadi ilayhi waalmusnad musnadu ilayhiga iyo musnadka un sheegidooda marka lagu gaabsado falxukmu muطlaqun xukumka muطlaq baa loo yaqaanaa waliطlaaqu iطlaaqu yakuunu wuxuu noqonayaa xiinamaa laa yatacallaq markuuna ku tacalluqaynin algaradu garadku bitaqyiidi اlxukmi xukumka in la qaydo biwejhin wej lagu qaydo oo min alwujuuhi wujuuhda ah liyadhaba si uu u tago asaamicu ninka dhegaysanaya fiihi kaa dhexdiisa kulla madhabin dariiq kaste mumkinin oo suurtagal ah waddo kaste sidaad u mari lahayd weeyaan kaasi idlaaqii weeyaan wa idaa ziida haddii la kordhiyo calayhimaa musnadkiiyo musnadun ilayhiga dushooda shay-un shay haddii lagu kordhiyo oo mimaa yatacallaqu bihimaa wixii ku soo tacalluqayay labadooda aw biaxadihimaa ama midkood ku tacalluqayay falxukmu xukumka markaa muqayadun baa loo yaqaanaa waa muqayadoo kaasuu ku qaydan yahay wa taqyiidu taqyiidku yakuunu wuxuu noqonayaa xiinamaa yatacallaq markuu ku tacalluqayo algaradu qaradku bitaqyiidihi taqyiidkiisa biwejhin makhsuusin si gaar ah loo qaydo bixaytu si oo low xudifa alqaydu qeydka haddii la xadfo lakaana alkalaamu kidban kalaamku beenba uu isku bedelayo aw hayra maqsuudin uu isku bedelayo tusaalaha waa maxay kidbi uu isku bedelayo kalaamku wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin musnadkiiyo musnadun ilayhigu waa maxay iminka mutlaq iyo muqayad baa laga hadlayaayo waxa caadiya inaad mutlaq iyo muqayad taqaano muطlqu haddaad darabtu tidhaa waan garaacay sow maaha haddaad darabtu tidhaa waa muطlaq waa musnad iyo musnadun ilayhi un mar kastoo musnad iyo musnadun ilayhi aad ku kaaftoonto kalaamka muطlaq baa loo yaqaanaa oo haddaad darabtu tidhaahdo waa muطlaqo inaad cali garaacday inaad cumar garaacday inaad cabdi garaacday toona mayna muطlaq ahayn mid alla midaad garacday dee waa muطlaq waxaa laga yaabaa intaba inaad wada garaacday muqayadkuna muqayadkuna wuxuu noqonayaa muqayadkuna wuxuu noqonayaa adigoo yidhaahda darabtu cumara haddaad tidhaahdo darabtu cumara ama darabtu caliyan haddaad tidhaahdo waxaa la dareemayaa inuuna garaacaagu muطlaq ahayn oodan cabdi iyo cismaan iyo axmed iyo garaacin keliya inaad maxay garaacday u garaacaagu ayuu ku qaydan yahay dee inuu cali ku qaydan yahay maa cumar kolkaa muطlaq iyo muqayadku waa noocaas oo kale haddaad ji'tu tidhaahdo ji'tu soo muطlaq maaha haddaad ji'tu yowma alkhamiis tidhahdana ka warran muna muqayad ahayn haddaad ji'tu tidhaa habeen iyo maalin midkaad tidhi dee mutlaq buu ka yahay haddaad laakiin yowma alkhamiisi tidhaa waa muqayad haddaad tidhaahdo ji'tu waa muqay mutlaq haddaad tidhaa ji'tu raakibanna waa muqayad oo xaalaan iminka sheegaynaa dee waa xaal xaaladani qeyb bay u tahay almuhim waa no haddaad tidhaahdo maa ji'tu waa muqayad iyada laftirkeegu oo maxaad ku qayday dee nafyi baad ku qayday nafyi baa meesha yaalla soo mahayn nafyigii oo welibana wakti xaaliya ah iminka ma imanin weeyaan maa ji'tu iminka maan imanin maadu xaali nafyulxaal bay faa'iideysaa maadu sidaad arki doontid sida laatadu ay nafyulxaal u faa'iideysay innadu nafyulxaal ay faa'iideyso wuxuu ku leeyahay wataqyiidu taqyiidku yakuunu wuxuu noqonayaa xiinamaa yatacallaq markuu ku tacalluqayo algaradu qaradku markuu ku tacalluqayo bitaqyiidihi taqyiidintiisa biwejhin makhsuusin si gaara loo taqyiidiyo bixaytu si oo low xudifa haddii la xadfo alqaydu qaydka haddii la xadfo lakaana alkalaamu kidban kalaamku uu been isku bedelayo aw hayra maqsuudin uu isku bedelayo naxwo wamaa khalaqnaa maanaan abuurin alsamaawaati samaawaadka maanaan abuurin waalarda ardadana maanaan abuurin wamaa baynahumaa waxa udhexeeyana maanaan abuurin laacibiina annagoo ciyaarayna ilaahay muxuu yidhi cirkiiyo dhulka iyo waxa udhexeeya toona ciyaaru maanaan abuurin buu ilaahay yidhi laacibiin annagoo ciyaarayna maanaan abuurin iminka qeydka meesha yaallaa waa maxay waa laacibiin saw maaha haddaad qeydkaa xadaftid ka waran xaaladaa qeydkaa haddaan xadafno macnihi muxuu waa muhim falow xudifa haddii la xadfo alxaalu xaalka haddii la xadfo haddii xaalka la xadfo wahwa laacibiin weeyaan xaalkuye lakaana alkalaamu kidban kalaamku been buu noqonaya waa bidaliili mushaahada aragtida ayaa daliilu ah wanaxwu yakaadu zaytuhaa yudii'u yakaadu wuxuu sigayaa zaytuhaa saliideedu yudii'u inuu iftiimo geedkan saliiddiisu inay iftiintayba sigaysaa haddaba yakaadu bu ilahay yidhi way sigaysaa kolka la yidhaha mayay iftiimaysaa weeyaan waa maya way sigaysaa baa la yidhi way iftiimaysaa ma aha haddii yakaadu laga tegi lahaa macnihii macno aan loo jeedin buu noqonayaa oo saliiddii baa iftiimaysaa ayuu noqonaya macnahaasina qarad maaha in loo jeeday macnaha loo jeeday way sigaysaa weeyaan way u dhowdahay qurbi baa laga looga jeedaa id low xudifa yakaad haddii la xadfo lafaata waxaa tegi lahaa algaradu ujeeddadii almaqsuudu loo qastayey wahwa ifaadatu lmuqaaraba muqaarabada dhowaatii weeyaan wahaluma jar halkaa uun adigu ka sii wada buu ku leeyahay waclam haddaba waxaad ogaataa anna macrifata khawaasi taraakiib taraakiibta khawaastooda berashadooda wa asraari asaaliib asaaliibta asraarta ku jirta iyo wamaa fiihaa waxa kusii jilix jira oo min daqiiqi lwadci wadcigan daqiiqa ah iyo wabaahiri sunci suncadan cad iyo walataaif almazaaya mazaayaadkan wada latiifka ah ee daqiiqa ah yastarci inay ka raaciyo dalbayaan lubaka maskaxdaada ilaa ana taqyiid yastarci ilaalin bay ka dalbayaan istircaha waxa loo yaqaana adoo waxaaga ilaali yidhahda yastarci lubak daqaa'iqda noocaasi waxay lubkaaga ka dalbaysaa ilaalin inuu ilaaliyo tarkiibka daqaa'iqdiisu caqligaaga waxay ka dalbaysaa inay tarkiibka daqaa'iqdiisa aad ilaalisid oo caqligaaga ilaaliyo ilaa ana taqyiida taqyiidka biaxadi alanwaaci anwaacdii midkood lagu qaydo alaatiyati ee imanaysay yakuunu wuxuu noqonayaa liziyaadati alfaa'ida in anwaacdan imanaysa midkood lagu qaydaa waa faa'iidadii oo la kordhinayo uun oo haddaad ji'tu tidhaa iyo haddaad ji'tu yowma alkhamiis tidhaa faa'iidadu way kala badan tahay faa'iidada cajiibkii waa kee waa ji'tu yowma alkhamiis laakiin ji'tu keliyihi waa mutlaqo haddaad ji'tu tidhaahdo ninkii saamica ahaa baad dhibtay saamicii baad dhibtay haddaad ji'tu tidhaa sababtaad ku dhibtay maad garanaysaa waan imiduun baad tidhiye laakiin waktigaa timid maad caddaysay waa maya saamicii baad kolkaa tidhi adigu baadho waktigaan imid haddii lagu yidhaha cashirkaa soo baadh ka warran ama masaladaa soo sharax dee waa adayg saamicii baa la dhibaya haddaad ji'tu yowma alkhamiis tidhaahdana wixii oo bisil baad u dhiibtay wixii oo bisil ayaad u dhiibtay xagga darafka markaynu ka eegno laakiin xataa ji'tu yowma alkhamiis markaad tidhaa dhinac buu haddana mutlaq ka sii yahay maad arkaysaa kii muqayad iminka xagga waktiga ka ah dhinac buu mutlaq ka yahay xaggii xaalada ji'tu yowma alkhamiis warma waxbaad fuushanayd mise waad lugaynaysid xaggaasoo mutlaq kama aha adaa laguu diray xaggaa ji'tu yowma alkhamiisi raakiban haddaad tidhaa ka warran ji'tu yowma alkhamiisi raakiban haddaad saa tidhahda ka warran waa sax weeyaan iminkana xataa waxaad waxaad dadkii u sheegtay sidaad ku timid xaaladaad ku timidna waad caddaysay waad aragtaa buu kuleeyaho taasuu kuleeyahay ilaa ana taqyiida taqyiidka biaxadi alanwaaci anwaacdii mid kamida lagu qaydo alaatiyati ee soo socotay yakuunu wuxuu ahaanayaa taqyiidkaasi liziyaadati alfaa'idati faa'idata in la ziyaadiyo un iyo wa taqwiyatihaa in la xoojiyo cinda saamici saamica agtiisa waa limaakii huwa isagu macruufun macruufka ahaa oo min ana alxukma xukumku kulama isdaadad mar alla markay ziyaado quyuuduhu quyuuddiisu zaada iidaaxa isdaada iidaaxan caddi buu siyaadsadaa markastuu qeydku bato kalaamkaagu u sii caddaadaa haddaad tidhaa waan imid baljoogay makeridii bu ahaa mise dad baa la socday waxdii armayna faa'idadii sii caddaanin jiitu waxdii baljoogayma habeen buu yimid mise maalin yowman ar maalinkaasi muxuu ahaa masaa aljumca ar muxuu fushara mise u lugeynayay shaakiban mar kastood qeydka kordhiso hadalkaagii wuu sii caddaanaya oo su-aal loo baahnaa ayaa meesha kasii baxaysa waad fahantaan umalaynaya waa limaa huwa macruufunka macruufkaa oo min ana alxukma xukumku kulama isdaadad mar alla markay korodho quyuuduhu quyuuddiisu markay korodho isdaada inuu isagu ziyaadsado iidaaxan iidaax iyo wa takhsiisan takhsiis waxiina idin haddaba takuunu faa'idatuhu waxay noqonaysaa atama mid dhammaystiran oo wa akmalo kaamilnimo badan wataqyiidu taqyiidku yakuunu wuxuu noqonayaa bitawaabici tawaabicda ayuu ku sugnaanaya oo tawaabicdaa lagu qaydaa tawaabicda soo ma garanaysid naxwiil oo dhan baa garanaya tawaabicda ninkii ajruumiga dhigtaa garanaya tawaabicdii baa haddaba wax lagu qaydayaa buu ku yidhi wa damiiri lfaslina waa lagu qaydaya damiiru lfasl wannawaasikh baa lagu qaydaya nawaasikhdii wa adawaati shardi baa lagu qaydaya adawaatu shardi wanafyi baa lagu qaydaya والمفاعيل الخمسة با لغو قيدية والحال والتمييز با لغو قيدية وفي هذا الباب باب كان وحا كسوغان جملة مباحثة مباحث تربضا ايا هل كان كجرت بكل شيخو مباحث بدن با كجرت مد مد بو هدبا انت وا مجمله امكو انو تفسيرين ايا سو انما ودن توابعدا توابع سو عضفية بدلية ما هي نعتية وحا امكو كو بلابي دونا با لغا يابا المبحث الاول مبحث ككوبان في التقييد قيد كايو كهدليا بالنعت نعتي وح لغو قيدو marka nactiga wax lagu qaydayo ama nactu nactiga fa yu'taa bihi waa lala yimaadaa liaghraadin ujeedooyin baa loola yimaadaa kahiiratin badan minhaa waxaa ka mid a ujeedooyinka takhsiisu lmancuuti in mancuudka la khasiso bisifatin sifo lagu khasiso sifada oo tumayisuhu soocaysa in kaana nakiratin hadduu yahay hadduu nakiro yahay nactigu muxuu nakirada ufaa'ideeya mancuudku hadduu nakiro yahay nactigu wuxuu mancuudka ufaa'ideeya mataqaanaa waa takhsiis haddaad jaa rajulun kariimun tidhaahdo ninkii miyaa la gartay magiciisa laakiin waa taksiis oo jaa rajulun kolkaa tidhaa kariim iyo bakhiilba waa badhaadee rajulku oo min kastaba nin baa la yidhahdaa laakiin haddaad kariimun tidhaa waa taksiisisay oo bakhiil kaste ayaa meesha ka baxay jaa rajulun kariimun waad aragtaa jaa rajulun taajirun nin ganacsada ayaa yimid raggii kalen ganacsatada ahayn baa meesha ka baxay wa minhaa waxaa ka mid a tawdiixu lmancuud mancuudka in la tawdiixiyo lasii caddeeyo idaa kaana macrifatan macrifo kolkuu yahay hadduu macrifo yahay mancuudku nactigu muxuu u faa'iideeyaa twdix wax la yidhaha buu faa'iideeya takhsiis ma aha takhsiiska waa nakirada tawdiix buu faa'iideeya tawdiixa maxaa loola yimaadaa ligaradin waa ujeedo un ujeedooyinkan soo socda ka mid a kow alkashfu waxaa la caddaynaya can xaqiiqatihi xaqiiqadiisa xaqiiqada shaygani uu ka kooban yahay baa la caddaynaya aljismu jismiga alطawiilu xaggaa u dheer alcariidu ee xaggaa u ballaadhan alcamiiqu ee gudahana u dheer yushqilu wuxuu shuqliyaa xiyazan xero ayuu shuqliyaa oo min alfaraaqi hawada ka tirsan xiyaz waa makaan wuxuu ku yidhi iminka waxaad doonaysaa jidh waxaa la yidhaha waa maxay carar tilmaantiisa soo ma garanaysid jismigu hawadan bannaan ee cirkiiyo dhulka udhaxaysa waxa meel ka dega weeyaane meel ka qabsada iminka hadalkaygaasi hawada meel mu ka qabsanaya bal soo eega hadalkaygu waa kanuu idin soo gaadhayaaye intaa inoo dhaxaysa hadalkaygii maad aragtaayo meel ka degan oo laleeyahy halka hadal baa fadhiya ka leexda waa maya sow maaha laakiin iminka hadduu nini soo fa soo dhaqaaqo uu yidhaha ninkan aan dul fadhiisanaya maxaynu odhanaynaa iska ilaali baynu odhanayna meesha nin baa fadhiye kolkaa jismigu cirka iyo dhulka inta udhaxaysa ayuu meel ka qabsadaa xiyis buu ka qabsadaa waxbu meel buu ka degaa kolkaa jismigii un baa imika tacriif waa xaqiiqadiisii weeyaan alkashfu can xaqiiqatii weeye nactigan imika aljismu jismiga alطawiilu طawiilka alcariidu ee ballaadhan alcamiiqu ee hoos camiiqa u ah yushqilu wuxuu qabsadaa ama u shuqliya xiyizan makaan oo min alfaraaqi faraaqan dee mawhuumka ah kamid a faraaqa mawhuumkii waa cirka iyo dhulka inta udhaxaysa waxaa kaa baxaya hadalkeennaa iyo hawadaasi iminka waxay qabaan nimankan falsafadu masaajidkani inuu buuxo oo meel dhiman una lahayn masaajidka iminka madarka intan iyo gidaarkan sakfigan sare intay noo dhaxaysa sakfiga iyo sadxiga intaa udhaxaysa way buuxdaa meelima madhnay leeyihiin laakiin waxay ka buuxdo maad garanaysaa haway ka buuxdaa hawo laydh baa iminka buuxisay oo meel alla meel laga maro ma jirto meel dhiman male bay ku leeyihiin cirkiiyo dhulka waxa udhaxeeya kolkaad tidhaahdid oo waa sidee sawkan dadkii marayana dee jismigunban jismiga dul degine caradka waa la dul degi karaa caradka waa la dul degi karaa kolkaa jidhku unbaa ku diidaya inaad dul degtee biyaha sow maadan arag iminka hawadaynu iska kala riixaynaa kolkaynu halkan istaagayno halkan oo buuxday hawo ka buuxda ayaynu galaynaayo hawadii baan iska kala riixaynaa kolkaa iminka tusaale ahaan haddii halkani buuxo masaajidkani hadduu biyo ka buuxo ood dhagax yar soo qaadato ood ku sii dayso dhagaxa biyuhu ma iska celinayaan dhagaxa iskama celinayaan sow maaha wuu galayaa kolka laakiin wuu kala riixanayaa waa noocaasoo kaley leeyihiinoo adiguna hawadun baad kala riixanaysaa arladani way wada buuxdaa kolkaa waa nooca alkashfu can xaqiiqatihi naxwu aljismu jismiga alطawiilu طawiilka alcariidu ee ballaadhan alcamiiqu ee dheer yushqilu wuxuu shuqliyaa xiyazan buu shuqliyaa makaan oo min alfaraaqi faraaqa ka tirsan wa taakiid weeyaan taakiid taakiidna waa loola yimaadaa buu ku leeyahay taakiidka waa goorma naxwu tilka casharatun kaamila tilka taasi casharatun waa toban kaamilatun dhammaystiran mancuudku iminka waa casharo sow maaha kaamiladuna waa nactigii nactigaasi mancuudka muxuu ufaa'iideynaya toban dhammaystiran buu ilahay yidhi waa tawkiidun wax alla wax kaluu faa'iideynaya ma jirto waayo haddaynaan tawkiid ka dhigin macnaha waxaa lagu odhanayaa toban naaqisa weligaa maad aragtay toban naaqisa miyaad aragtay maba jiraan toban naaqisihi haddii tobanba tiradu ay tahay dee waa kaamiluun haddii laakiin tobanka uu wuxuuni ka dhigiman yahay walow haba ahaado boqolkii hal ha ka dhinnaado hal bimacnaa cushur oo kale ha ka dhinnaado ama khumus wuxuuni ha ka dhinaadee sinti hadduu ka dhiman yahay tobanka dee toban maad ku magacaabi waa sagaaliyo intaasaad odhani laakiin tiradu kol hadday tobanba noqoto naaqisa may noqonaysaa naaqisa ma noqonayso kolkan haddaba ilaahay yidhi subxaanahu watacaala tilka casharatun kaamilatun dee casharo naaqisa amaba naqaanee kaamiladan la sheegayaa waa maxay kaamiladan la sheegayaa ee tilka casharatun kaamila laleeyahy wali tawkiidun waa lagu sii adkaynaya un man jaamaca fii nahaari ramadaana imra'atahu jimaacan taaman soo samayna odhan jirin fuqahadu jimaacan taaman jimaac naaqisa maad garanaysaaba jimac jimac haddii jimaacuu dhaco dee waa taamun kolkaa jimaacan taaman bay yidhahdeen culimada bedhkoodna waxay yidhahdeen dumarkaa la iskaga ilaalinaya oo kafaarada waa kan inta badan culimadu ay yidhahdeen ninkaa lagu leeyahay sow maaha ninkaa bixinaya soo maahayn ninku dee nebigu calayhi salaatu wasalaam islaantii ninkay kuu galmooday miyuu amray kafaarada ninkaa bixinaya kafaarada kolkaa waxay yidhahdeen ninka jimaaciisuna waa taam naagta jimaaceeguna waa naaqis bay fuqahada bedhkood yidhahdeen oo ma aha kolkaa tawkiid taas oo kale jimaacan taaman jimaac taam iyo jimaac naaqis labadana lagu kala farqinayaa bay yidhahdeen sababtuna waxa weeyaan ninku kolkuu jimaaca sameeyo soonku jimaacuu kaga buray laakiin naagta markii jimaaca lagu sameeyo iyada jimaaca kagama burine wuxuu kaga buray wusuulu shayin fi ljawf shee shay baa halkee gaadhay horta marka hore qabla aljimac shay baa joofka gaadhay iminka adu haddaad biyo yar liqdo ama aad markaad istinjaysanaysid fartaba kugu tagto ama ay biyuhuba kugu fogaadaan dee way soonkii waa kaa jabayaayo shay baa joofkii gaadhay sow maaha kolkaa waxay yidhahdeen islaanta dee jimaacba kama burinine shay joofkii gaadhaa ka jabiyey bay yidhahdeen kolkaa jimaaceegaa naaqis ah sidaa darteed yaan kafaaro lagu waajibinin bay yidhahdeen awi taakiid naxwi tilka casharatun kaamila wa amsi shalaydii addaabiru tagay kaana yowman cadiiman maalin weyn buu ahaa shalaydii tagtay ma garanaysaa maalin qaaliya buu ahaa buu ku leeyahay amsi daabiru markaynu amsi nidhaahno amsi waxbuu kiinu halkaa ka tegayaa wa amsi daabiru amsidii shalay tagtay dee dabcadahan isku dabcada ma nihiin waa toddobiiyo sagaashankii baan silaya taydaniye dabcadda insha allah inaynu isku mid qaadanaa fiicnayd sagaaliyo sagaashankii weeyaan cafwan sagaaliyo sagaashankii wa amsi daabiru kaana yowman cadiiman idiguna waxaad haysatiin maxay tiri baad haysatiin soo maaha waaya amsi daabiru kaana yowman cadiiman amsi shalaygii addaabiru ee tegey kaana yowman cadiiman maalin weyn buu ahaa marka amsi la yidhaha se wax tegay un maaha haddaad daabir raacisana ka warran ma shalay aan tegin baa jirta shalaydii tagtay kolkaad tidhaahdo dee shalay aan tegin miyay jirtaa waa maya shalay kastaaba waa wax tegayn weeyaan kolkaa weli tawkiid amsi daabir shalaygii tegey kaana yowman cadiiman maalin weyn buu ahaa amsi iyo daabir baa imika istawkiidinaya awil madxi ammaan buu soo arooraa nactigo naxwu xadara sacdun sacad baa yimid sacadkii almansuur ee loo loo gargaaray sacadkii loo gargaaray baa yimid mansuurkani waa madxiun inta badan awsaaftan ilahay baa madxigaasa bismi illaahi ilaahay ismigiisa ayaan ku bilaabanaynaa allaha arraxmaani aada u naxariista alraxiim iyo aada u naxariista raxmaan araxiim waa nacti kolkaa muxuu u faa'iideynaya allah ma kashfi baayo ilahay maa la garan laayahay ma taksiis baayo ilahay nakiru aha waa maya ma tawkiid ba waa maya haddaba waa maxay waa lilmadxi un ammaan buu kusoo arooray awidami amaacay naxwa imra'atuhu xaaskiisu xamaalatu lxatabi iyo wamra'atuhu xaaskiisii xamaalatu lxatabi aadka xaabada u guraysay sawaabilahab ma ahayn iyo xaaskiisii aadka xaabada u guri jirtay baa la yidhi kolkuu ilaahay naarta kaga warramayey waa lamaano idiloo naarta isku raacay kolkaasuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala wamra'atuhu xamaalatu alxatab kaygani xamaalada ta'da ayuu fadxinayaa iska ilaali wamra'atuhu ha- haweenaydiisii xamaalatu alxatabi aadka xaabada u guraysay buu ku leeyahay ninkani ma laba xaas buu qabay baad u malayn mid xaabada gurtay iyo mid aan xaabada gurin may xaaskiisu midun bayba ahayd taa intay xaabada soo gurto nebiga dariiqiisa odaxda kusii daadaadin jirtay ma garanaysa calayhi salaatu wasalaam say qodaxdu nebiga u muddo taasuu ilaahay ka hadlaya kolkaasaa la yidhi iyo wamra'atu haweenaydiisii xamaalatu lxatabi xaabada guraysay kolkaa mubtadiya khabar baa la iskaga dhigi karaa bay culimada barhkood yidhahdeen kolka la damiyo ee wamra'atuhu xamaalatu lxatab la yidhaah haddii xamaalo la yidhahdana waa nacti maqduuca wamra'atuhu iyo haweenaydiisiina naarta ayay galaysaa xamaalata alxatab baa la caayayaaye kolkaa wejkana sii saxa xamaalata alxatab bimacnaa adumu xamaalata alxatab marka nactiga maqduuc laga dhigo ama amdaxu baa loo qadaraa ama adumu baa loo qadaraa kolkaa waxa weeyaan kii demiga weeyaan xamaalata alxatab waa qiro bannaan weeyaan wamra'atuhu xamaalata alxatab xabsuhu ma miyuu damin jiray wamra'atuhu xamaalata alxatab isagaa fadxiyo sow maaha ani haddaba dumadaasaan garanaya wamra'atuhu xamaalata alxatab waxa la caayayaa tii maxay buu ku leeyahay xaabada aadka u guraysay waad aragtaa aw itaraxum amaa waa naxariisasho kaa iminka demigaynu soo dhaafnay kolka shaydaanka layska naarayo oo kale nactiga ku jiraa dee waa demi acuudu billaahi min ashaydaani arajiim kolkaad leedahay acuudu waxaan magan gelayaa billaahi ilaahay min ashaytaan shaydaan baan ka magan galayaa shaydaan shaydaanku luqada waa la isku haystaa halkuu ka yimid shaydaan madax adka miyaa mise waa olol naartii min ashaydaani shaydaankii baan ilaahay ka magan galayaa arrajiimi ee naxariista ilaahay loo diiday ama laga dheereeyey haddaba arrajiim kolkaynu nidhaahno shaydaanka miyaa la garan layaho miyaa la takhsiisinaya waa maya haddaa malaa tawdiixinaya oo laba shaydaan baa jira mid gaaraa loo jeedaa waa maya waa ma- ma tawkiidba waa maya waa demi acuudu billahi min ashaydaani arajiim aw itaraxum naxariisasho ayaa loola yimaadaa naxu qadima zaydun zayd ayaa yimid zaydkii almiskiinu ee miskiinka ahaa qadima zaydun ilmiskiinu halkaa zaydun ma idin yidhi zaydun mise zaynun buu idin yidhi nuun buu ka dhigay arma nuun buu ka dhigay waa daal ka dhiga nuun buu kan ka dhigayaa qadima zaydun zayd baa soo galay almiskiinu miskiinkii hadda kolkii zaydkan miskiinnimo lagu tilmaamo unax baa lagu leeyahay waxbama haystee waa litaraxum weeyaan naxariis baa lagaa dalbayaa almabxath athani mabxathka haanigiihi fi taqyiidi ku qaydid weeyaan bitawkiidi lagu qaydayo tawkiid baa lagu qaydiy waa musnadun ileyhi waxa la qaydaya hadda la soco ama tawkiidu tawkiidka fayu'taa bihi waa lala yimaad limujaradi taqriir taqriir keliya loola yimaad shaygan in aad loo sugo laabtaadu ay ku degtay laabtaadu rumaysato ayaa loola imanaya wa taxqiiqi almafhuumi iyo mafhuumka in la sugo cinda alixsaasi markaas la dareemo bigaflati saamic ninka saamicihi inuu yar hurdo ama uu gafle ku jiro naxu jaaa alamiiru lamiir amiirka dambe waa tawkiid sow maaha ka horena waa musnadun ileyhi oo dee waa musnadun ileyhigii baa tawkiidka loo sameeyey maxaa loogu soo celcelinaya jaaa alamiiru lamiir marka ninka aad la hadlaysaa hadalka hore uu yar garab mara maad aragtay jaaa alamiirta hore uu ka yar hurdo ayaa amiirkan dambe loogu celiyaa si uu toos ugu sii rumaysto ama markaas oo kale ayaa la sameeyaa jaaa alamiiru alamiir walitaqriiri taqriirna waa loola yimaadaa sugid in la sugo oo maca dafci tawahumi khilaafi daahir taqriirkaasi muxuu ku salaysan yahay taqriirkaasi wuxuu ku salaysan yahay maca dafci taqriirkaasi wuxuu ku salaysan yahay maca dafci tawahumi khilaafi daahir khilaafu daahirka in la moodo difaaca difaacayso khilaafu daahir markaad tidhaa jaa'anii waxa isoo gaadhay alamiiru amiirkii amiirkii baa ii yimid waxaa loo fahmi karaa khilaafu daahir oo amiirkii inuuna imanine waraaqdiisii ay kuu timid ama rasuulkiisii inuu ku soo gaadhay waa khilaafu daahir sow maaha ood kolkaa amiirkii iskaga magacowday kolkaasaad odhanaysaa nafsuhu maaha waraaqdiisii iyo warkiisii toona iyo rasuulkiine waaba naftiisii jaa'anii waxa isoo gaadhay alamiiru baa isoo gaadhay nafsuhu naftiisii baa ii timid hadda walitaqriiri taqriirna waa loo keenaa taqriir taqriir wax la taqriirinayo la sugayo oo maca dafci tawahumi cadami shumuul shumuul keli'idiisa tawahum la tawahumayo aad difaacayso cadamu shumuul baa la tawahumaya oo la moodaya inuunan lafdigani wada shamlinaynin macnihii uu keensan jiray kolkaa maxaa la samaynayaa dee kiibaad si toos usii caddaynaysaa fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii way sujuudeen fasajada almalaa'ikatu marka fasajada almalaa'ikatu la yidhaah malaa'igtu waa mala kaste saw maaha kolkaa waxaa la moodayaa malaa'igtoo dhan inayna sujuudine koox yaroo ka tirsan uuna sujuuday kolkaasuu ilaahay yidhi kulluhum midi kama hadhin hadda waa kulluhum dhammaan way wada sujuudeen wey ajmacuun waa tawkiin bacda tawkiida aad baa lagugu sii tawkiidinaya malaa'igtu say u dhannaayeen inay sujuudda wada dhaceen fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun culimada barhkood baa yidhi kulluhumtu waxay tilmaamaysaa afraadda malaa'igta oo malaa'igta inuuna fardina ka hadhin bay sheegaysaa ajmacuunna waxay tilmaamaysaa waktiga malaa'igta malaa'igtu daqiiqad qura uun inay sujuudda wada dhaceen oo istawuudu mar qura un ay ku wada eegaatay ayaa ajmacuunadu tilmaamaysaa bay yidhahdeen laakiin culimada ahlu taxqiiqu way diideen hadalkaa iska ilaali way diideen hadalka ahlu taxqiiqu kelmadda ajmacuuna ah ma keensato waktiga waxa ka midoobay ajmacuuna kulluhumtu waa sax iyadu afraadi ka hadlaysaa laakiin ajmacuunadu waa waktiga ma odhan karno daqiiqad quray malaa'igtu wada sujuudeen lama odhan karo hadda ma diideyna inay daqiiqad qura wada sujuudeen malaa'igtu inay daqiiqad qura wada sujuudeen ma diideyne e laakiin lafdigana keenaya ma odhanayno ajmacuuna ah waayo ibliisku markuu ilaahay la hadlayey aadamahana inuu luminayo uu sheegay muxuu sheeg muxuu yidhi low quyanahum ajmaciin ibliisku ma mar qura ayuu aadamaha min aadam ilaa ka qiyaamada dhalan doono daqiiqad qura ina wada lumiya mise waa la kala hor horeeyaa kolka ajmaciin kelmadda ajmaciin ihi ma keensato waxa waktiga ka midoobay waa bidaliili haadihi alaaya aayaddaasaa daliil u ah kolkaa ragga bulaqada ka tirsan ama ahlu balaaqaha ee odhanaya ajmacuun waxay keensataa waktiga midaysan kama qaadanayna hadalkooga fasajada waxaa sujuuday almalaa'ikatu malaa'igtii baa sujuuday kulluhum kulligood ayaa sujuuday ajmacuuna dhammaantood baa sujuuday baa la leeyahay waliiraadati intiqaashi macnaah macnihiisa in niqaash lagu sameeyo ujeeddo ladoon doonid la doonayo ayaa loola yimaadaa fii dihni saamic baana niqaashkaa lagu samaynaya saamica dihnigiisa naxwu oskun ant oskun wardeg baa la leeyahay kolkaa maxaa lagu tawkiidiyey anta baa la raaca antadani maaha faacil ismiga daa- ficlu amarku waa mamnuuc ismi daahira ama damiir baarisa inuu qaataa welibana gaar ahaan dee damiir baarisa mararka barhkood buu qaataae waa marka uu mufrad mudakera ku dhacayo mamnuuc buu damiir baarisi ka yahay uskun war askun baa la leeyahay anta hadda waa adigu niqaash baa lagula samaynaya dihnigiisa ma arkaysa iyo wa zawjuka zawjadaaduba aljannata jannada halkaa iska dega baa la yidhi nabiyullahi aadan baa lala hadlayo almabxath athalith mabxadka saddexaad fi taqyiidi qaydidda weeyaan bicadfi lbayaan lagu qaydayo cadfulbayaan ayaa lagu qaydayaa amaa cadfulbayaani cadfulbayaanka fa yu'taa bihi waa lala yimaadaa limujaradi tawdiix caddayn keliya ayaa loola yimaadaa lilmatbuuci matbuuca ayaa la caddaynaya bismin ismi baana lagu caddaynaya mukhtasin bihi isaga u gaar ah cadfulbayaanka marka lala imanayo ismiga hore ayaa kolkaa la yargaran waayey ibhaan baa ku dhacay hadda waa macrifo laakiin rag badan baa la wadaagsada waa cumar imise cumar baa meesha fadhiya soo rag badan maaha haddaba cumarka mid baa naanays leh dee kolkaa naanaystiisa markaad raacisid ma ina cadfulbayaan ahayn kana lasii caddaynaya dee limujaradi tawdiix lilmatbuuc matbuuca ayaa la tawdiixinaya bismin baa lagu tawdiixinay mukhtasin bihi u gaar ah naxwo aqsama billaahi abuu xafsin cumaru beyd buu ahaa intaasuu inooga soo qaatay aqsama waxaa dhaartay billaahi ilaahay waxaa ku dhaartay abuu xafsi ninkii abuu xafsi ahaa baa dhaartay abuu xafsiga ayaa badan imise ninba abuu xafsi la yidhahdaa cumaru ee laakiin cumar ahaa abuu xafsiyada midun ba laakiin magaciisu cumar ka yahay maans lasii caddaynin iminka kii loo jeeday maan la caddaynin waxaan idinka digayaa naxwadu way ka hadli jirtay nactigan iyo tawkiidkan iyo cadfulbayaankan iyo hamoodina si qaabkii naxwadu uga hadlaysay inay balaaqadu uga hadlayso naxwadu waxay ku beraysay cadfulbayaanku wuxuu yahay tawkiidku wuxuu yahay inagu kama hadlayna waxaasi waxay yihiin laakiin ujeeddada loola yimaado baynu ka hadlaynaa ujeeddada loola yimaado balaaqadu ujeeddaday ka hadashaa ujeeddada loola imanayo iminka cadfulbayaanka laguma barayo oo cadfulbayaanku waa ka noocaa iyo noocaa iyo noocaa iyo laguma leh laakiin ujeeddada loola yimaado unbaa lagaga hadlaya waa maasha allah welilmadxi ammaanna waa loola yimaadaa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa weeyaan jacala allaahu ilaahay wuxuu ka yeelay alkacbata kacbada wuxuu ka yeelay albeyta beytkii wuxuu ka yeelay waa bedel eh alxaraama ahaa hadda kii welibana xurmada lahaa beytkii xaraamka ahaa ee xurmada lahaa qiyaaman buu ka yeelay qiyaam linnaasi dadka ayuu uga yeelay haddaba beytulxaraam waa cadfu bayaanin buu ku leeyahay cadfulbayaan lilmadxi madxi buuna u yahay beyt alxaraamka oo wada socota ayaa cadfulbayaan ah kacbada ayaa mubayan oo la bayaaminayo jacala allahu alkacbata albayt alxaraama qiyaama linnaas kolka waa maxay kacbada maa la garan la'yahay oo ma litawdiix baa sidii kii hore abu xabsigii la garan la'aa ma saddex abu xabsaa jira ma saddex kacbaa jira ad u malay mise laba kacbaa jira kacbadu waa miduun kacbadu waa mid keliya weeyaan sheekhow haddaba iminka waa ammaan bayt alxaraam kolkaad tidhaha beytkii xurmada lahaa amayna ammaan ahayn waa ammaan weeyaan cadfulbayaankan ammaan baaba loola yimid gebigiisaba فالبيت الحرام عطف بيان ويان للمدح بان لولا يمد المبحث الرابع مبحث كافرات في تقييد قيد بك هضليا بعطف النسق عطف النسق وحلقوا قيده cadafka cadfu nasaq la yidhaahdo nasaqa malaha soomaalidu way isku caadi jirtayba cadafka cadfu nasaqa ah nasaqu waa tixa taxa weeyaane taxa eh cadafka cadfu nasaqa ah ayaa la sheegaya ujeeddada loola yimaado amaa cadfu nasaqi cadfu nasaqa fayu'taa bihi waa lala imanayaa lilagraadi alaatiya ujeeddooyinkan soo socdaa loola imanayaa buu ku leeyahay aqraaddan soo socotaa ayaa loola imanaya ujeeddooyinkan iminka soo socda litafsiili lmusnadi ilayhi biikhtisaar musnadun ilayhiga ayaa lagu tafsiilinaya kiyo welibana ikhtisaar uu ku jiro ikhtisaar iyo koobni ayaa ku jirta kolkaa musnadun ilayhigii baa lagu tafsiilinaya naxu jaaa sacdun wasaciidun iminka cadfulbayaanku soo cadafku soo ma cadfunasaqu sow maaha wasaciid maxaa wowgaa loo keenay musnadun ilayhigii baa laga laba lagaaga kala dhigay jaaa sacdun wasaciidun sacd iyo saciid baan musnadun ilayhi laba laga dhigin waa lagu tafsiiliyay waa biikhtisaar laakiin oo ikhtisaarka maxaa loo jeedaa dee jaaa sacdun wa jaaa saciidun halkii laga odhan lahaa ee laba hadal lagu kala hadli lahaa ayaa jaaa sacdun wa saciidun maasha allah musnadun ilayhigii baa si fudud loo tafsiiliyey fainahu kani akhtaru wuxuu ka kooban yahay min jaaa sacdun wa jaaa saciid hadalkaa isagaa ka kooban buu ku leeyahay walaa yuclamu minhu lamana ogaanayo tafsiilu lmusnadi musnadka tafsiilkiisa jaaa sacdun wa saciid kolkaad tidhaahdo musnadka tafsiilkiisa miyaynu u banbaxnay musnadun ilayhigun baynu tafsiilinee raggii yimid un baynu sacad iyo saciid ka kala dhignaynu tafsiilinee laakiin jaa'ada maynaan tafsiilin oo say u kala hor yimaadeen iyo isku macina yimaadeen iyo maynaan sheegin maxaa yeelay liana alwaawa wowdu limutlaqi ljamci bay u ahaatay wowdu maxay usoo aroortaa buu ku yidhi waa mutlaqu ljamac oo inay yimaadeen sacad iyo saciidun baa la sheegayaaye midkoodii hor yimid lama sheegayo oo wowdu taama caddayso midkooga hor yimid lama sheegayo wowguma sheegayo liana alwaawa limutlaqi ljamci mutlaqu ljamc wax loo yaqaano ay wowdu u tagay buu ku leeyahay walitafsiili lmusnadi cadafku waxaa kaloo u soo aroora in musnadka la tafsiiliyo oo macal ikhtisaar ikhtisaar miciya aydane naxu jaaa nasrun famansuurun jaaa waxaa yimid nasrun in nasri la yidhaah famansuurun haddana nin kaloo mansuur la yidhahna waa yimid jaaa nasrun famansuur kolkaad tidhaahdo jaaa nasrun famansuur xarfu cadafku sow facda maaha iminka musnadka la tafsiilinaya oo waa maxay musnadku waa imaatinkiiyo waa maca ikhtisaarin oo waxaa la tilmaamayaa laba imaatin inay meesha dhaceen imaatinka horreeyey waa kee way kala horreeyeen nasrikiisaa horreeyey ka dambeeyeyna waa kee mansuurkiisa oo fa'du dee tartiib bay tilmaamtay inuu musnadku tartiib leeyahay bay sheegaysaa musnadku labada imaatinku inuu kala duwan yahay bay sheegaysaa uu kala horreeyey kolkaa musnadkii baynu tafsiilinay musnadun ilayhigana maynaan tafsiilin so naga laba nin kala sheegnay waynu tafsiilinay musnadun ilayhiga ee iminka isaga looma jeedo isagoon loo jeedin unbu iska xasilay waxadoon ujeedin ku yimaada soo madan arag iminka musnadka tafsiilkiisun baynu u jeednay musnadun ilayhiga tafsiilkiisa umaynaan jeedin laakiin isaguna waynoo yimidun labadiiba iminka tafsiil baa ku jira aw uma mansu mansuurun haddaad jaaa nasrun uma mansuur ma- mansuur tidhaahdana waa noocii oo kalun musnadkii baa la tafsiiliyey waad aragtaa aw jaaa alamiiru xata aljundu jaaa alamiir ciidankii waa yimid xata aljundu jaaa alamiiru amiirkii wuu yimid xata aljundu ciidankiina waa yimid markaad saa tidhaahdo halkaa tafsiil baa ku jira musnadkaa waayo xataadu maxay istilmaami jirtay shay taraji u kacayo shay aan fashayin sow maahayn min aladna ila alaclaa aw min alaclaa ila aladna sow maahayn iminka waa maxay waa min alaclaa wa amiirkiya ila aladna maata alambiyaau he xata annaasu maata alambiyaau xata annaasu mawdku inuu ragga meesha ugu qaalisan ka soo bilaabaya ayaa la tilmaamaya oo ayaa ambiyada ah soo soconaya ilaa dee haa dadka intiisii kalena uu soo gaadhayo jaaa alamiiru xata aljundu imaatinku yuu ka soo bilaabay ragga kii ugu qaalisanaa ragga dee ciidanka ah oo amiirkoogiiya ilaa askartiibuu soo saraayoy cagsiguna waa jiraayo waxaa la yidhaahdaa adoo yidhaahda weeyaan adoo yidhaahda jaaa alxujaaju xatan e maxay odhan jireen ama akaltu samakata xataa ra'sahaa waa xaggii hooseynu ka bilownay ilaa madaxii xaggii saraynu iminkana u kaxnay waad aragtaa لأن هذه الأحرف حروفتna ثلاثة ee سddexdiihi مشhتaركة waxay مشhtaرك ka tahay في تفsير المسند مسندka تفsiilintiisa إلا أن الأول ka hore waa فأda يفيد wuxuu faa'ideeya aترتيبa مaعa تعقيب وثاني ka ثاanigiihi waa ثumadii يفيد wuxuu faa'ideeya aترتيب مaعa تراqي وثالثa ka ثالثkihi يفيد wuxuu faa'ideeya ترتيبa أجزاء ما قبله waxa ka horeeya أجزاadiisu inuu ترتيib leeyahay ذاahibankiiuu ka tegaya min الأقوى إلى الأضعف ka qawigaa buu ka tegaya kii ضaciifkaa buuna u tegaya أو بالcagسi naxو maata naasu xata alambiyaau daciifkii baa iminka laga tegay soo mahayn ila alaclaa baana loo tegey cagsigana way jireen oo maata alambiyaau xata naasna waa waad odhan kartaa cadafku sow labadaaba uma soo aroorin ka saddexaad u soo arooraa تفصيل المسند iyo تفصيل المسند إليه ثم إنان سوامرين ولرد سامع سامع إن لعليو إلى الصواب صوابك لو عليو مع الاختصار اختصار سيو كجيرو سامع با خلدنو صوابك ادو علينيسا تانا وو سو اروري كلا جاء النصر لا منصور اغ نينكن مقليا وخ موديا انو اي يميد منصور انو يميد سو ما خلدنو صوابك و عليدي ما حد كلكا كودنيسا جاء النصر لا منصور كانت موديسا انو يميد ما يمنين اي منصوره لكن نصر با يميد جاء محمد لا احمد كلكا لهدهي هذلك يا لا غلا هدلا nin moodayo inuu axmed yimid kolkaa arraddu ilaa ila sawaab weeyaan weliradi saamici saamicayn la celiyo ila sawaabi sawaabka loo celiyo maca alikhtisaari ikhtisaar si uu ku jiro welibana naxu jaaa nasru laa mansuur aw laakin mansuurun laakin mansuuruntu waa maxay iyaduna maa jaaa nasru nasri ma iman laakin mansuurun mansuur baa yimid halkaa ficilku nafyi buu qaadanaya dee laakinta maa jaaa nasru nasri ma iman laakin mansuurun mansuur baa yimid ilaali hadda laakinta nafyi baan kuu soo geliyey walisarfi alxukmi xukumka sarfintiisana waa u soo aroora ilaa aakhara mid kale loo sarfinayo xukumka yaa loo sarfinaya mid kale maa jaaa mansuurun mansuur ma iman bal nasrun baa yimid maa jaaa mansuurun ninkan yuu moodayaa inuu mansuur yimid sow maaha kolkaasaad odhanaysaa maa jaaa mansuurun kad kanaad moodaysa inuu yimid ma imane bal nasrun baa yimid maa jaaa mansuurun bal nasrun walishaki shaki bay u soo aroortaa xarfulcadafku muxuu soo arooraa shaki oo min almutakalim mutakalimkii baa shakisan aw itashkiiki shakisiin lisaamic la shakisiinayo ama mutakalimkuma shakisnee isagu uu ogyahay xaqiiqdae kan saamica abuu shakisiinaya aw ilibhaam ibhaam ama qarin ibhaam waxbaa la qarinaya dee naxwo kolkaa tidhaha jaaa caliyun aw muxamedun waxa la yidhaha muxamed baa yimid mise cali kollaba mid baa yimid baa tidhi kollaba mid baa yimid waad garanaysaa ka yimida ma garanaysaa kolka adu waad garanaysaa shakigu maaduu kaa soo fulay maye shakigu ama soo waa tashkiik waxaad u diidan tahay ka yimid inaad u magacowdo kan aad la hadlaysid tashkiik baa la yidhaha saamicaad shakisiinaysaa jaa caliyun aw muxamedun ama cali baa yimid ama maxamed baa yimid baa tidhi waanaad og tahay ka yimid kanaad ogaanba dee ujeedaad ka leedahay kolkanaad kanka shakisiinayso haddaad garan la'dahay adiguba ka yimidna qaama caliyun aw muxamedun mid baa istaagay baad odhanaysaa waad aragtaa waa shaki adiga kolkaa mutakalimka ku salaysan ibhaam وإنا أنغا أو إياكم أما إذنك أيا لعلى هدى هنون بارك كتاغن أو في ضلال أما بادي قدها أغجرة ضلالك أو مبين عدو لبنا إلهي مشكي سنيا سبحانه وتعالى كلكم نبي الله هذا ليو إلا ليه نبي واحد هذا نبي قم يوشكي سنيا كلكم إلهي آيدا كلها هذا ليو وإنا أو إياكم نبي كنت قال دي ويمد بيدي قالوا يبو يدي أما أنغا أما إذنك أيا هنون سن أما با... دي قولة كلنا أي بادي كترتاي بعدين نسكوني ماضنا qolada hanuunsan nebigu mu garan leeyahay waa tashkiik ogaan baa gaalada loo shikisiinaya gaaladaa la shikisiinaya qolada hanuunsan sabab baa keensatay in la shikisiiyo gaalada wuxun baa loo cadayn jiray waa maxay shikisiintani maanta ujeeddaa laga leeyahay shikisiintan waxa weeyaan ninka markaa doonaysid inaad